kunda daraasad lagu sameeyey magaalada london ee dalka britain ayaa lagu sheegay in booliiska london uu hay-ad ahaan yahay cunsuri nacayb ku jiro awoodna aanu u lahayn inuu baadhis dhexdiisa sameeyo warbixinta daraasadan ayaa cadaadis saaraysa taliyaha cusub ee booliiska ugu ballaaran dalka britain warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawul ismaaciil dareynta madow dadka laga tirada badan yahay iyo haweenka ku nool london in badan ayay cabasho ka muujiyeen booliiska caasimada wiilasha jaariyadaha laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ku jirto inay booliisku si joogto ah u joojiyaan u baaraan una hagardaameeyaan waa dacwad ay marar badan soo gudbiyeen guddiyada jaariyadaha iyo ood bulshadu daraasada baaritaanka laga sameeyey waxaa amartay taliyihii hore ee booliiska londonka rasiida dig sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii kadib markii askari markaasi xilka haya lagu xukumay xadhig xabsi daa'in ah isaga oo lagu helay kursiga iyo dilka gabadh la odhan jiray sahra efraad kiiskan ayaana toojka ku ifiyey dhaqanka booliiska magaalada london xildhibaanada ka tirsan aqalka sare ee golaha shacabka britain oo magaceeda la yidhaahdo louisa casey oo hormuud ka ahayd baaritaankan ayaa sheegtay in loo baahan yahay dib u habeyn xoogan in lagu sameeyo hay-adda booliiska london oo ay u shaqeeyaan dad gaaraya saddex iyo afartan kun kadib markii lagu ogaaday daraasadan habacsanaan weyn oo jirta xildhibaanada ayaa sidoo kale sheegtay inay ogaadeen cagatuglayn weyn takoorid cunsuriyad iyo xaqarid ka jirta hay-adda gudaheeda warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka iyo caruurtu aanay ka helin booliiska ilaalaynta ay mudan yihiin waxa kale oo lagu sheegay warbixinta in dumarka shaqaalaha ahi aanay soo gudbin gesafka lagula kaco iyagoo ka cabsi qabo waxa ay mudan doonaan faatima buula burde waxa ay u shaqaysaa jaaliyadda soomaalida urur ay leedahay oo ku yaala xaafadda islington oo ku taala magaalada london waxa ay iiga warantay dhibaatooyinka ay jaaliyadu la kulanto gaar ahaana dhalinyaradu ka soomaali community ahaan aniga waxaa la shaqeeyaa islington somaali community muddo aada iyo aada u dheerna waa ku noolahay xaafadda islington booliiska ilmo badan oo soomaaliyeed ayaa midi lagu dhuftay oo la istaabgareeyey oo qaar badan meydkoodii kuwo kale intay imaadeen laysku kordhiyey lama soo qabto kuwa dilay soomaalida ma la soo helo soomaalida kalena iyagoon dembi lahayn ayaa jidadka inta lagu istaajiyo wax aan maaragtay aysan samaynin shaqo ku lahayna xabsi lagu geeyaa jeel lagu geeyaa booliiska maaragtay wax alla waxay rabaan ay samayn karaan awood buuxday leeyihiin marka soomaali community meel kastay ka joogaan ingiriiska dhibaatooyin aada u badanay booliiska kala kulmeen faamiliyaal habeen madow in gurigooda loogu daato ayagoo jiiftaba torrais gareeyo guryahooda lacaga iyo dahab iyo laga qaato hadhowtii markay dadkii lacagtii caddeeyaan inay shaqaysteen inay lahaayeen wixii la soo celiyo marka waxaa loo baahan yahay booliiska soomaalida khaasatan wiilasha dembiye aysan lahaynay geliyaan jidkay ku istaajiyaanay ku baaraan annaga kahooyooyin soomaali ahaan gabdhaheenna hadda waxaa waaye maadaama waddankii oo booliiskina maaragtay ii shaqi gabdhihii dilaayo gabdhaha waxaan dhahnaa habeenkii hore usoo hoyda wiilasha waxaan dhahnaa booliiska hadday idinla hadlaan si wanaagsan ula hadla ha idin baaraan wakti ha idinka dhumiyaan waxba lagama qaban karo yaysan dembi idin gelinin iska ilaaliya dadkii la dilay dadkii dilay sooma helaan dad aan dembi lahaynay dembi geliyaan dhacdooyinka daraasada lagu soo bandhigaya kale waxaa ka mid a sarkaal ka tirsan booliiska london oo muslim ah oo gaarigii uu watay loogu riday hilib doofaar iyo nin aaminsan diinta siingaha oo garhka askari kale ka xiray isaga oo kaftan uga dhigay daraasadda waxyaabaha kale ee lagu sheegay waxaa ka mid a dhaqanka isdifaaca iyo dafiraadda dhibaatada ka dhex jirta hay-adda booliiska daraasadan oo ah xogeyaha arrimaha gudaha britain suweeda braveman ku tilmaantay niyotob ayaa la sameeyey labaatan sano ku dhowaad mid la mid ah waxaana lagu baaray booliiska london kadib dil loo geystay wiil madow oo la odhan jiray stephen lawrenes oo kiiska sii ruxay hay-adda booliiska london waagaasi ayaa sidan oo kale booliiska lagu eedeeyey inay yihiin cunsuriyiin ku dhaqma takoor sarkaalka ugu sarreeyay booliiska britain mark roby ayaa sheegay inay reer london dayaceen aadna uga xun yihiin sida xaaladdu tahay dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool london ayaa sheegay inaanay ku filayn raaligelinta sarkaalku laakiin loo baahan yahay isbeddel baaxad leh oo lagu sameeyo booliiska london qaabka ay u shaqeeyaan qaabka ay dacwadaha u dhegaystaan iyo qaabka ay u baadaan dembiyada dhexdooda ka dhaca sidoo kalena looga baahan yahay daahfurnaan buuxda cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london